أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doornimo uga doorka roon dagaal culus oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe mu-asasada alkataab ayaa lagu wadaa in goordhow ay baahiso filim cusub oo dokumentari ah golaha gaalada qaramada midoobay ayaa jir degdeg ah ka yeelanaya xaaladda amniga soomaaliya iyo weerarada sii xogaysanaya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ku dhaqana degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaaraha ku dukaday labada rakaacadood ee salaada roobdoonka ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa madaxweyne cusub oo maqaarsaar ah u magacaabay gobolka tigray xilli xaaladda gobolkaasi ay tahay mid aada u kacsan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu darkorona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaallo culus oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkaas waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhay weerarada mujaahidiintu ay ku xasuuqayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee kaalmada iyo gaashaanka u ah kufaarta afrikaanta ee kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya waxay howlgalladan murtadiintu u geysteen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burburgaadiid waxayna arrintan muujinaysaa tabardarrada iyo taagdarrida maleeshiyaadka riddada ee uu hogaamiye murtad xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud iyo maleeshiyaadkiisa ayaa ku hungoobay duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga kadib markii ciidamada mujaahidiinta ay ka hortageen duulaankii cadowga ee shareeca la dirirka ahaa haddii aan soo qaadanno howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen waxay ciidamada mujaahidiinta duhurnimadii maanta weerar madaafiica ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin gudaha degmada aadanyabaal waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray oo ay geysteen madaafiicdaas dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka aadan yabaal weerarkaas ayaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo maleeshiyaadka cadowga ah ay kaga carareen goobta dagaalka sidoo kale shabeellaha dhexe dagaallo dhowr jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka geelgub ee shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay laba iyo labaatan askari oo murtadiina oo saddex iyo toban ka mid a meedadkooda cadowga ay kaga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay dagaaladaasi kow iyo labaatan kale maleeshiyaadka riddada ee lagu jebiyey dagaalkaas ayaa markii dambe u firxaday dhanka deegaanka xaaji cali dagaaladan iyo duqayntan khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta ee maanta ka dhacday deegaanka geelgub ee hoostaga degmada towfiiq ee horey loo odhan jiray masaajid cali guduud iyo degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe ayaa imaanaya xilli shalay dagaallo culus oo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiintu ay ka dhaceen duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan halkaasoo allaah fadligii lagu dilay konton iyo saddex murtad oo saraakiil ay ku jirtay laguna dhaawacay siddeetan iyo toddoba murtad oo saraakiil ay ku jirto faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa dagaaladii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay shabeellada dhexe ee deegaano dhaca haddaba wararkii ugu dambeeyey ismaaciil salaad guleed ayaa waxauu ka wareystay walaalka maxamed xasan al faatix oo jiid hore ee dagaalka ku sugan iminka waxaa qadka taleefonka si toosa ugu jira waryaheena maxamed xasan alfaatix oo ku sugan furmaha dagaalka ee wilaayada shabeellada dhexe maxamed marka hore mana maqashaa aad baan ku maqlaa ismaaciil bal waxaad nooga warantaa dagaallo ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo cadowga khasaaro badan lagu gaarsiiyey bal tafaasiil naga sii jasaka allahu khayran dagaalla culus ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe haddii aan ku horumarno dhanka deegaanka geelgub ee duleedka degmada cadale dagaallo culus oo dhowr jeer lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta halkaasi ka dhacay maleeshiyaadka murtadiintii halkaas lagu dilay waxay gaarayaan laba iyo labaatan murtad saraakiisha mujaahidiintuna eh, waxay inoo xaqiijiyeen in baktiyada ama meydadka saddex iyo toban ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ay uga carareen goobta dagaalka halka eh, sagaal bakti ama sagaal meyd ay goobta eh, eh, ka qaateen firxadkoodana eh, wuxuu gaaray deegaanka eh, xaaji cali ee duleedka degmada cadale ee maleeshiyaadka tiro eh, ka badan afar jeer ayay weeraro soo qaadeen dhammaantoodna waa ay jabeen oo meydad ayay ka cararayeen allah fadligiisna cadowga oo runtii guuldaraystay ayaa eh, goobta dagaalka iskaga cararay Eh, waxaana xusid mudan eh, ismaaciilow in meydadka saddex iyo toban ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ay yaalaan goobtii lagu dagaalamay ee deegaanka geelgub oo kamid ahaa deegaanadii mujaahidiintu ay xoreeyeen ismaaciilow haddii aan kugu sii daro eh, laba iyo labaatan ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta tirada guud ee laga dilay waa laba iyo labaatan marka la isku geeyo halka dhaawacuna uu yahay kow iyo labaatan oo dhaawacyada ay geeyeen deegaanka eh, lagu magacaabo xaaji cali ee duleedka eh, degmada cadale halkaasna cadowga khasaare xoogan oo lama filaan ku ahaa ayaa kasoo gaaray waa tahay maxamed eh, sidoo kale waxaa lagu maqaalaa in maantay duleedka degmada aadan yabaal inuu dagaal ku dhex maray mujaahidiinta iyo cadowga bal tafaasiil naga sii iyadana
barqanimadii maanta en, dagaalo culus ayaa ka dhacay eh, banaanka degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe En, dagaalku waxa uu yimid kadib markii mujaahidiintu eh, tiro maafi ah ay ku garaaceen gudaha saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin eh, degmada aadan yabaal kadibna maleeshiyaadka murtadiinta ayaa soo baxay oo dhanka duleedka degmada soo aaday halkii mujaahidiintu ay weerarada kaga qaadeen ee cadowga madaafiicda kadib maleeshiyaadkii murtadiinta ee soo baxay ayaa la kulmay weeraro jidgal ah dagaal folkafol ah ayaa halkaasi ku dhex maray geestayaasha tawxiidka iyo maleeshiyaadka eh, gaalada murtadiinta En, baktiyada afar askari ayay mujaahidiintu eh, ku arkeen en, goobtii lagu dagaalamay ee duleedka degmada aadan yaal maleeshiyaadka oo firxanaya islamarkaasna la ceysanayo ayaa eh, gudaha degmada aadan yabaal eh, dib ugu laabtay ismaaciil waxaa xil mudan in sheeda degmada aadan yabaal laga arkayey feec iyo uuro madow oo ka baxaya saldhigyada la buuqeeyey gudaha degmada aadan yabaal waxaan rumaysan yahay in khasaaraan maaliyadeed iyo mid nafeed murtadiinta uu kasoo gaaray weerarka madaafiicda ah halka en, dagaalka foolkafoolka ahna murtadiinta looga reebay afar dhimasho ah tiro dhaawacaana horey usii jiiteen mu'asasada alkataayb ayaa lagu wadaa in goordhow ay baahayso filim cusub oo dokumentary ah ismaaciil salaad guriyad ayaa faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa ay ballan qaaday maanta inay baahin doonto xalqadii koowaad aflaam dokumentari ah oo xalaqaad ah kuwaas oo loogu magac daray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f kaas oo maalin ka hor mu'asasada alkataa'ib ay kasoo saartay bayaan lagu icilaaminayey dokumentarigaasi dokumentarigan sidaan hore u sheegnay waxaa loogu magac daray dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f waa dokumentari ka kooban ilaa saddex xalqo kaasi oo bannaanka soo dhigi doona aragtiyada dhaqaale ee dalka lagu hagayey tobannaankii sane ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha dhaqaale ee uu dalkeenu wajahayo dokumentarigan wuxuu ku bixi doonaa luuqadaha ingiriiska iyo soomaaliga waxaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala ee maanta oo arbaco ah la baahin doonaa xalqadii koowaad ee dokumentarigaasi iyadoona ay dadku aada u wada sugayaan xalaqaadka isdaaraadkan maadaama xalqada koowaad ay maanta bixi doonto si guud dokumentarigan waxa uu dul istaagi doonaa dhibaatada dhaqaale ee hay-adaha i m f iyo bangiga adduunka ay u geysteen soomaaliya waxaa isdaaraadkan ay dul istaagi doonaan mashruuca loogu yeero barnaamijka deen cafinta ee soomaaliya sidoo kale xalaqaadkan waxaa looga hadli doonaa canshuuraha xargaha goostay ee kooxda riddada ay kusoo rogtay dadka muslimiinta qorshahaasina ay ka dambeeyaan hay-adahan gaalada sidoo kale waxaa taxanahani uu soo gudbin doonaa asbaabaha ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u diidan tahay hanaanka dhaqaale ee hay-adaha i m f iyo wolli banka ee ay ku soo rogeen soomaaliya iyo baadilnimada heshiisyada loo saxiixay hay-adahaasi gaalada ee reer galbeedka qodobo dhowr ah ayay isdaaraadkan dul istaagi doonaan oo si weyn ay runtii uga faa-iideysan doonaan dadka soomaaliyeed ahna dhibaato iyo caqabad haysata dadka muslimiinta soomaaliyeed oo dhaqaalahoodii iyo hantidoodii iyo kheyraadkoodii ay ku soo duuleen hay-adahan gaalada ee i m f iyo bangiga adduunka marka maanta xalqada koowaad ee isdaaraadkaasi oo xiise gaara leh ayaa soo bixi doonta insha allahu tacaala waxaana lagu baahin doonaa mareegaha internetka iyo baraha bulshada dhegeystayaashana insha allahu tacaala waan usoo gudbin doonaa xalqadaasi oo dhammaystiran ayay waxay ku dhegeysan doonaan insha allahu tacaala caawa barnaamijkeena faafreebka wararka iyadoona warbixino aan uga diyaarin doono mahadsanida ismaaciil golaha gaalada qaramada midoobay ayaa shir degdeg ah ka yeelanaya xaaladda amni ee soomaaliya iyo weerarada sii xogaysanaya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa loogu yiro golaha ammaanka ee taabacsan hay-ad gaaleedka qaramada midoobey ayaa lagu wadaa in bishan gudaheeda ay shir ka yeeshaan xaaladda amni ee soomaaliya kulankani ayaa arrimaha lagu faaqidi doono waxaa ka mid ah isbedelada waddanka ka socda iyo awoodda xoogan ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli maleeshiyaadka murtadiinta ay difaacan laayihiin sallagyadooda mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaantana mugdi uu ku jiro midooda gaalada afrika ayaa lagu wadaa in halkaasi warbixin looga dhagaysto iyadoo sidoo kalena arrimaha shirkaasi lagu soo hadal qaadi doono ay qayb ka tahay xaaladda siyaasadeed ee kooxda ridada soomaaliya iyo khilaafka xooggan ee ka dhex taagan dhanka kale taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa war ka soo saaray howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta ay toddobaadkan gudihiisa ka fuliyeen deegaanka buurane ee gobolka shabeellada dhexe bayaankan ka soo baxay isbahaysiga waxaa loogu yaro a u s om ayaa looga qaylo dhaamiyey howlgalkaasi oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidanka burundi kusimaha taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in ciidankooda la beegsaday xilli ay diyaarinayeen goob ay kusoo degi lahayd diyaarad helikobter ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda howlgalkaasi islamarkaana xaqiijisay in ciidanka burundi weerarkaasi looga dilay ilaa saddex askari mahadsanid caliyare bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bokool ee goob fagaaraha ku dukaday labada rakacdood ee salaada roobdoonka ah sida uu ku waramayo cabdiqaani maxamed
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم xilli qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamigaha ay ka da-een roobab ay ku diirsadeen dadka iyo xoolaha ayaa dhanka kale waxaa jira deegaano ay ka jirto kuleel iyo roob la-aan degmada tiyaglow ee xarunta wilaayada bokool ayaa saaka laga tukaday laba ragcadood oo salaad roobdoon ah taasoo dadka muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala ay ku weydiisanayeen dembidhaaf iyo raxmadiisa roobka ah faqultu istaqfiruu rabbakum innahu kaana hafaara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أضوارا dhanka kale waxaa saaka laba ragcadood salaad roobdoon ah laga tukaday fagaara ku yaala magaalada buurdhaxonle kadib markii boqolaal ka mid ah bulshada magaalada ay isugu soo baxeen waxaana fagaaraha bulshada kula hadlay sheekh yacquub oo ka mid ah culimada magaalada ilaahay may ballanqaaday haddii tuugnaan haddii niis dhiibnaan inti ilaahayna macnaa na ajiibow ilaahay doogan weeraw yaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa niin ballanqaadi inna allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahayna ballanmakiinku bahaaw alle subxaanahu wa tacaalaa ma eray waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daa idaa dacaani falyastajiibuu lii walyuminuu bi aayad kale ilaahay may kale waqad rabbukum udcuunii astajiib lakum itoogasan ajiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala saasane saa darteed maylan baahin ini ilaahay inta darucnaan ilaahay nis dhiimaan daciifnimadan iyo tabaryaradan unu qirano yaa liin baahinyi marka may ahaa towbada ilaahay liignagadaw roobdoonkan kawidlaankasaba ma isfaraanana dunuubta lakajeri halku nagadoy asawiinidii halku nagadoy gardaradii halku nagadoy beenta halku nagadoy dulmiga halku nagadoy xanta halku nagadoy xooladaad hal isku nagoy dadkay hal hagdhooroy deriskana hal dhooroy muslimiinta hal hagdhooroy ayliiska hadguduubnay ilaahay subxaanahu wa tacaala reynay naxariisade maalmihii lasoo dhaafay waxaa sidan oo kale salaad roobdoon ah looga tukaday fagaarayaal ku kala yaalaha degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud waad mahadsantahay cabdiqani ra-iisul wasaaraha dowladda cabashada itoobiya ayaa madaxweyne cusub oo maqaar saara u magacaabay gobolka tigre xilli xaaladda gobolkaasi ay tahay mid aada u kacsan marwaan maxamed ayaa sii faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa taadhaasay wardhow magacaabay madaxweynaha cusub ee maamulka ku-meelgaarka ah ee tigree waxaanu xilkaasi uu maalinimadii shalay si rasmi ah ugala wareegay geetaaju redha madaxweynaha cusub ee maqaarsaarka looga dhigay gobolka tigree ayaa horey muddo laba sana ah u soo noqday ku-xigeenka madaxweynaha iyo wax-ku-haynta golaha wasiirada ee maamulkaasi abiy axmed ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo waxqabadka madaxweynaha cusub isagoo u arka mas-uulka fududayn kara caqabadaha iyo qorqolotooyinka isbarkaday ee kaga furan gobolka tigree madaxweynaha cusub taadhaase waredha ayaa ku tilmaamay xilka cusub ee loo magacaabay inuu yahay caqabad adag iyo imtixaan isagoo dhinaca kalena carabaabay inuu isbeddel keeni karo haddii si fiican loo maareeyo sidoo kale isagoo garwaaqsan caqabadaha kakan ee ka aaloosan gobolka tigree taadhaasi wuxuu qartay in dhibaatooyinka jira ee amni siyaasadeed iyo dhaqaale uu sheegay in laga abuuray gudaha deegaanadaasi ay yihiin kuwa sii horin kara dhibaatada hadda jirta isbeddelkan cusub oo ku dhawaad laba isbuuc ka hor uu sii iclaamiyey abiy axmed ayaa waxaa si adag uga horyimid islamarkaana horeyba u diideysay kooxda t b l f gaar ahaan garabka uu hogaamiyo dibirsiyon jibra mikail kooxdan oo awood badan ku leh gobolka ayaa ku andacotay in abiy axmed uu rabo in keligiis uu go'aamiyo masiirka maamulka tigree taasoo jebinaysa ay yidhaahdeen heshiiskii lagu gaaray bretoria garabka dibrusiyon ayaa sheegay inaanay aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda talamaroorsiga abiy axmed oo sidoo kale ay ku eedeeyeen in muddo badan uu soo waday daadaansi cadaawad iyo xasuulin darro khatar ku ah jiritaanka dadka tigreega ah si kastaba ha haatee waxaa la isweydiinayaa waxa uu soo kordhin karo mas-uulkan cusub ee maqaarsaarka uu ka dhigtay abiy axmed kaasoo horey loogu tilmaami jiray inuu ka madax bannaan yahay khilaafaadka hareeyey islamarkaana labada garab u kala jebiyey kooxda t b l f mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landarusi xilligan waadhiga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu